Roobabkii iyo daadadkii ka dhow iyo baardheer ayaa weliba saameyn ku weeldataya makiinadaha shiidayaasha badarka, cajiinka, iyo saliidda macsarada ee degmada Baardheere. Weliba iyo waayana qalabkii ka shaqeyn jiray maadaama biyo qaadeen. Dad badan oo nololyo ka maarayn jiray makiinadaha shiidayaasha badarka ayaa wajahday shaqo la'aan. Waxaana ka mid ah dadka ka shaqeynayay makiinadaha shiidayaasha badarka iyo waliba kuwa hadleen sidii ay u saamaysay fatahaadda iyo codsadeen in la gadaa qalabka matoorada si ay u biyo qaadeen.
Runtii halkaan waxaan u soo gaaray annagu haddaan iska warbixinno waxaan nahay dadka ganacsatada reer Baardheere khaas ahaan matooraaleyda magaalada ama makiinadleyda ee soo saaro badarka iyo galleyda qashin bixiyo shiido xaanshiriyo sameeyo ayaannu nahay sida saliid oo kale macsarada ayaan soo saarnaa waxaan nahay makiinadleyda reer baardheere macsarada iyo masagada iyo galleyda sameeyo ayaannu nahay runtii afar sane waxaan soo marnay abaar dalagii baabi'isay oo waddanka uu soo maray runtii intaa kadib waxaa yimid roob ilaahay subxaana wa tacaala noo keenay magaalada baardheere ka daaya aad la socotaan waxaanu ku teedsannahay dooxa weyn itagu weyn hareerihiisa ganacsada degan oo matooraleyda ayaan nahayn biyihii fatahaadaha ayaa ku dhuftay matooradii iyo maxay ahayd badarkii baqaaradoo yaalay oo dhan aanan uga ishtakoonayn allah subxaanau watacaala waxaan doonaynaa dadkan maxay ahayde makiinadleyda ah tabarta yar farsamayaqaanada ah in la caawiyo lagu caawiyo qalabkii ka baaba'ay sida matooradii iyo makiinadihii makiinaduhu iyo matoorada maxay ahayde diilamadii baa gubatay bambooyinkii baa istaagay runtii qalabkii aan gelin oo dayactirka ahaana wax waa ka qaban waa waana ilaa iyo afartan meelood ama afartan matoor ama afartan makiinadood ah halkii meherad ama makiinad ah waxaa ku nooleed lix qof shan qof oo qofkiiba u xaasle iyo qoysle uu yahay oo caruur leeyahay dadka ayaga ahaa dabkooda wuu damay runtii annaga meelkiilayaashaheedna waan wadi la'anahay waan wadi la'anahay maxaa yeele wixii aan haysanay biyii baa qaaday matooradina sidaas ay noogu baaba'een markuun ku horreey torto alxamdulillaah kolka hore beroogay fasalooyinkii afar sano abaar ee hadul marni abaartas bacdisha haddana biyo ziyaade ayaa nisaamaya yacni xataa mayba arago kortana badarkii oo badanaa biyo galay waa kange waa dareemi kartaan biyaha matoorooyinkii wixii dhanba horta biyaha qabsaday annaga wax hadda aan hayn ilaahay abuuri ma lahan ilaahay wuu ku ruyahay matoorihii teestaatadii albarmatoorkii olikaambidii taas ay tahay annaga iska xamaalitaan nahay farsamo kalena ma naqaana ilaahay wuu ku runyahay halahaas unbaa ku shaqaysanayni haddana wixii annaga tabarteena ahaa wixii aan wax aan ku shaqaysanaaba la'sannahayba haddii na maqlayaan hay-adaha dhammaan iyo dadka islaamka waxaan ka codsanaynaa inay gargaar deg deg ah bilow kun sanadkun ayaa saameeytay degmada baardheere guud ahaan roobabka iyo daadadkii kukuhdanka